magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan kun arday oo ka qalin jebiyay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda balaasma ee magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya xildhibaano dhaqaatiir marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda balaasma doctor xasan kaafi maxamed ayaa ardada qalinjebisa hadallo dardaaran u soo jeediyey maanta waa maalin dabaaldeg iyo farxad ma noo aha maalin kelimaad dhaadheer waxaan rabaa marka inaan idhaahno guulaysta wakhti adagaad soo qaadateen waa laydinla dardaarmay dardaarankii faraha badnaa ee laydin siiyey ee mas-uuliyiintii kala duwaneed ee wasiirada aqoon-yahanka mas-uuliyiinta kala duwan macallimiinta idinla hadlay inaad ka faa'iidaysataan in sha allah jaamacadda waxay idin diyaarinaysaa dadka raba waxbarashada inay sii wataan inay fursaddii ay waxbarashada kusii wadan lahaayeen loo loo sameeyo oo loo abuuro oo qaarkiin guulaystayaasha oo kaalimaha galay la siiyo deeqo waxbarasho oo bosto graduate-ka ay ku diyaarinayaan si la mid ah dadka bosto graduate-ka dhammeeyey fursadda ugu dambaysa oo b h d-ga in loo loo diyaariyey loo agaasimay in sha allah xafladdoodana waan ka xusi doonnaa oo dhowaan dhacaysa toddobaatan iyo shanta qof ee dhammeeyey programka bostgraduate-ka wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir iyo qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qaybgalay munaasabadda ayaa ardada ugu hambaliyey guusha ay gaareen waxaan doonayaa marka hore inaan ka bilaabo hambalyada aan u hambalyeynayo ardayda dadaashay wakhtigooda bixisay ku dadaashay in ay ku guulaystaan inay dhammaystaan waxbarashadii heerka ay ugu talagaleen ama ay jaamacaddu siisay waxaan hubaa kalaaskan maanta qalin jabinayo markii uu waxbarashada bilaabayey intaan wuu ka badnaa maalintii aad isbaranayseen eed jaamacadda isugu timaadeen intaan waa ka tiro badnayd kalaas kastaba laakiin simister kasta iyo sannad kastaba kuwaa harayay marka intiinna waxaa tihiin kuwii dhabar adeegay guulaystay dadaalay heerkaanna soo gaaray marka waxaan idin leeyahay hambalyo maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin heerka ay taagan tahay waa heer aad loogu farxi kara ardada ka qalanjibisay nasiibay u yeelatay jaamacaddaas waana waxaan leenahay hambalyo jaamacadda balaas madaxdeeda ustaad xasan kaaf waxaan leenahay marka hore waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ardayda maanta ka qalinjebinaysa jaamacadda balaasma oo aan leeyahay hadafkiini waa gaarteen aad iyo aad ayaa ugu aan idinkuugu hambalyeynaynaa waan idin soo dhaweynaynaa gaar ahaan bahda caafimaadka maadaama jaamacaddu ay tahay meesha ugu horreysay laga bilaabo caafimaadka aad iyo aadaa ugu hambalyeynaa dufcadan maanta ka qalin jibisay jaamacadda balaasma ayaa dufcaddii shan iyo tobanaad ee ka baxdo jaamacadda balaasma tan iyo markii la aasaasay jaamacadda